walaalle anigu waxaan deganahay bariga horta magaalada boosaaso magaalada khaasatan meesha la yidhaahdo cam banaadir iyo erio halkaa waxaa laga dhisay buushash milyan ka badan sida la ii sheegayna bari iyo galbeed buushashku ma kala ahee meel walba oo boosaaso ka mid ah waa laga dhisay buusha buushashkaasna annagu hadda haddaanu nahay cam banaadir iyo washington ario waxa waxaa laga dhisay buushash aan aada u yarayn buushashkaasina waxay soo kordhiyeen sabab sababaha u badan oo ay soo kordhiyeen horta waxay soo kordhiyeen tuubadii iyo fusuqii oo beladii iyo baaska isla gelaysay iyo waxay saadaal saadaal xumo u yihiin baahida saadaal baahi bay soo kordhiyeen waxay owdeen oo xaq xaqbeel ka dhigeen dadkii dhibanayaasha ahaa ee ama barakacayaasha loo yaqaanay ama idibikaabka oo rasmiga ahaa ee soomaaliyeed ee busaaradaysnaa oo lagu ogaa ayay bedeleen dadka badana dhisanayana waxay u badan yihiin dad hantilayaala oo deegaan ah qeyb ganacsatadana u badan dumarada meesha marayay waxay u badnaayeen dumaradii suuqa ganacsiga ugu waaweyn ku lahaa sida dahabka sida baradhada baradhada sida carwooyinka dumarada noocaasa ayaa waxay ka dhisanayeen buushash buushashkaasi haddii xagga rabi loo eego waxa ay saadaal xumo u yihiin waxa layihi baryadaada iyo baahidaada waa laisla sugaa haddii baryadaada aad ka baahidaada ka hormarisay dee busaarad baad saadaalisay in qofku busaarad saadaaliyana waa laga fiican yahay marka maxay tahay ujeedada ee dadkan ay halkaasi uga dhisanayaan buushashka maadaama a sheegtay in halkaasi ay degan yihiin dad barakacyaal ah oo danyar ah waxaa jira hay-ado ballanqaad sameeyey oo yiri dadka waxbaan siinaynaa oo halkaas waxa ka dhiftaan
wallaahi hay-ad timi meeshaasi ama ballan qaada oo aan idaacadaha ka maqalay ma jirto niman guddoomiyeyaal sheegtay oo guddiyo xaafadeed iyo guddoomiye dibikaabyo ah ayaa wararkaasi dadki dhexgeliyey nashiisha dadka lagu dhex abuuray bay ahayd qayb waxay ku leedahay aniga lacag baaba laiga qaaday oo guddoomiya iga qaaday oo yidhi halkan dhiso markaad tidhaahid walaalay meeshan booskan anaga lahaaye maxaa see ku dhisatay guddoomiye hebel baa ii amray gabar soomaaliyeedna dee waxa ay markaa xeyd xeydatay dee iskama jiidjiidi kartid meesha maamul baa jiro maamulka waxaan ka codsanaynaa laba arrimoodba dilicdii oo xumaatay meesha busa saadaasha busaaradeed oo aad iyo aad u xun oo de aanu filaynay insha allahu barwaaqa aanu filaynay intii intii abaari lasoo mari karo waa lasoo maray waxaanu ilaahay ka malaynayna barwaaqo inaynu ilaahay barino oo barwaaqo ilaahayna siiyo maanta saadaashii ugu xumeyd bay muujiyeen maryo xunxun bay meesha ka taageen waxay yidhaahdeen waxaan ku doonaynaa bariis cidda soo fasaxday oo soo amartay local governmentiga dad ka mid ah haddaan arkay dowladda hoose waxay u yidhaahdeen annagu kama warhaynaba arrinkaas haddii ay dowladda hoose qayb ka mida ay yidhaahdeen kama warhayno anigu cidda ka warhayso iyo hay-adaha cidda ay usoo marayso garan maayo buushashkan dadkii ee d b camka ahaa haddii aan wareystay ma idinkaa waxaan dhisay oo sadbursi inaad wax ku kordhisataan rabo haddaan idhina waxay u yidhaahdeen wallaahi baanan u dhisan kuweennii hore baaba naga sii dudumayo oo aanan u haysan qarash meeshaasi foolxumo way u tahay dalka bogcadaha bannaan oo magaalada ku yaal oo waaweyn oo buusaska ama buusaska laga dhisayo ama qashinka lagu yaacinayo bilicda magaalada boosaaso ayay wax u dhimaysaa maamulka inuu wax ka qabto aad baan u danaynayni waya tan maamulka usoo noqonaynaa maxaad leedahay dadkan aad sheegtay sida aad tilmaantay ganacsata u badan dumarka dahabka iibiya u badan dad caanka ah magaalada u badan oo guryo iyo daaro ku leh magaalada in ay dugaadka magaalada buushasha ay ka dhigtaan
maamulku waxaan odhan lahaa dadka sidaasa oo barwaaqadaa leh oo ladan maxaa ku oo kalif- saadaasha maxaa ku kalifay aad leedahay
waxaan si waxaan leeyahay tallaabo sharci ah ha ka qaadaan qofkii baahan oo bu- ee- ee dhibanaha ah dee indhaha dadka kama qarsoonee gacal isma xan- xanmoogaa la yidhi ummad soomaaliyeed baynu nahay meel wada degan annagaa degan xansiga dadka liito waanu naqaanaa waanu tilmaami karaa maamulka maamulka naftiisa dhex degan me- meesha oo xogogaal ah isma xanmoogin dadkan ku gabanayo bristonka beenta ah bartay iyo idadarada oo buusaska iyo bilex xumada waddanka ku wado maamulka inay tallaabo sharciga ka qaadaan hadduu yahay guddoomiyaha gobolka kan degmada taliyaha qeybta taliyayaasha saldhigyada ee qusayso meelaha ee waxaan laga waabwaabayo waxaan odhan lahaa ciddii wax la siinayo dee marka horeba way deganaydee meeshay deganayd ha loogu tago ee hadduu iyo uu barakaca ahaa dee ninkii barakaca ahaa walba waa deganaayo buushkan cusub ee loo geeda guranayo cid walba arkayso oo la dhisayo subax kasta yoom lasii dhisayo oo gabaad tuuga ah oo gabaad wax kale amniga iyo wax walbaba khatar ku ah faa'iido la-aan weeye bugcado hore oo bilicda magaalada saaran ayaan malaynayay inay wax ka qabanayaan ee maamulka ee, gobolka iyo kan degmadaba sida bugcadaha goolis kasoo horjeedkeeda ah ee qashinka iyo buushaska iyo waxyaabaha kale aynan sheegi karin ee wadanka khatarta u ah lagu sameeyo haddii dad leeyahayna dadkii lahaa inay yidhaahdaan war dhigta haddii dad una lahaynna oy dawladdu leedahayna dawladdu inay wanaajisato oo waxay ka dhiganaysa ka dhigato unbaan dhihi lahayn kula talin lahayn dawladda tan bariga ee dbcamp waa ka jiray wa waxaa dejin jiray maamulka dawladda hoosaa deji- dejin jirtay way taqaanaa meelahay degan yihiin qeybta arrimaha bulshada u qaabilsanayd waxay leedahay agaasin bay leedahay ku-xigeen bay leedahay waxay leedahay xogogaallo niman u ah waxay leeyihiin lambaray leeyihiin waa qoran yihiin waa la yaqaanay wixii ku soo kordhay iyo wixii ka dhinmaba waa la garanayay waxaan kale oo hadda la wado waxaan u malaynayaa waa sheeko kale ee maamulku haddii uunan xogogaal u ahayn